أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waa subaxnimo sabtiha taariikhduna waxay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha jamaadul awal sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkeena subaxnimadan kuwooda ugu doorka roon dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa siyaabo kala duwan oga dhacay wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose xildhibaan ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa isbarbardhig ku sameeyey xaaladdii ay ku sugnayd xukuumaddii riddada afghanistan xilligii ay burburaysay iyo xaaladda wakhti xaadirkan ay ku sugan yihiin kooxda riddada soomaaliya kooxaha sunniyiinta suuriya ayaa gudaha u galay magaalada xalab iyaga oona dhanka kale la wareegay deegaanno istaraatiiji ah in ka badan toban ruux ayaa ku dhintay dhulgo xooggan oo ka dhacay dalka yuganda munaasabad lagu sagootinayay dufcad ka qalinjabisay macadka al anwaar ayaa ka dhaxday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ku dhowaad boqol ruux oo isugu jirta rag iyo dumar ayaa ka faa'iidaystay ole ole lagula dagaalamayo jahliga oo maktabka dacwada wilaayada jubbada hoose uu ka sameeyey degmada kamsuuma ee wilaayadaas wafdi ballaaran oo uu hogaaminayay suldaanka guud ee beesha hadameh ayaa lagu soo dhoweeyey deegaanka garas weyne ee wilaayada bakool xirfadleyda ku dhaqan degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa ka faa'iidaystay dowrad diini ah oo uu u soo gabagabeeyey maamulka islaamiga ee degmadaas macadka qurduba faraciisa degmada ceelbuur ee wilaayada galgaduud ayaa sagootiyey dufcad cusub oo ka qalin jabisay faracaas
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii wararkeena kuwooda ugu waaweynaa haatanna u diyaar garooba warkii oo faahfaahsan dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada shabeellada hoose ayaa waxay habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada qoryoole oo ka mid a goobaha cadowga allaah duulaanka uu kaga sugan yahay ee wilaayadaas dhanka wilaayada baay waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay ahaa dagaallo culus oo safahay ku qaadeen xeryaha murtadiinta ee ceelmashruuc iyo degmada kansax dheere iyo deegaanada awdiinle iyo makuudo ee wada hoostaga magaalada baydhaba waxaana deegaanadaas ka dhacay dagaallo la isku adeegsaday hobka noocyadiisa kala duwan wixii tafaasiila oo ka soo kordha wararkaas wararkayaga soo socda ayaannu insha allahu tacaala idinkugu soo tabin doonaa xildhibaan ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa isbarbardhig waxa uu ku sameeyey xaaladda ay ku sugnayd xukuumaddii riddada afghanistan xilligii ee burburaysay iyo xaaladda wakhti xaadirkan ay ku sugan tahay kooxda riddada soomaaliya walaalkeen marwaan maxamed ayaa faafahinta warkaas inoo haya kooxda riddada soomaaliya ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho waa mid dhexmu quurinaysa jahwareer siyaasadeed oo dhan walba ahaa siyaasiyiinta murtadiintuna waa kuwa ka deerinaya xaalkay hadda ku jirto kooxda taniye iyagoo ku shabahaya xaaladii ay ku jirtay xukuumaddii dabadhilifka ee ashraf khaaniye ee sannadii labada kun kow iyo labaatan ku horburburtay imaarada islaamiga ee afghanistaana murtad cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka mid ah golaha dawaaqiidda kooxda riddada ayaa isbarbardhig ku sameeyey xaaladii ay ku sugnayd xukuumaddii murtad ashraf khaaniye ee ka jirtay afghanistan xilli burburkeedu soo dhowaa iyo tan haatan ay ku sugan tahay kooxda riddada ee ka arrimisay filla soomaaliya wuxuu sheegay in madaxii xukuumaddii afghanistan ee sannaddii labada kun labaatan xil ka qabsaday uu ku soo baxay doorasho qof iyo cod ah taas oo uu khilaaf ka taagnaa isagoo la garab dhigay damac xasan gurguurta ee ah qabsashada waxay ugu yeedhaan doorasho qof iyo cod ah taas oo ay durbe ka soo horjeesteen qaar ka mid ah maamul goboleedyada riddada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah war qoraal ah oo soo dhigaya bartiisa facebooka ayuu ku muujiyey meelo badan oo ay isaga eg yihiin ficilada ay ku dhaqmayso kooxda riddada iyo habdhaqankii ay dadka reer afghanistan ku heysay xukuumaddii burburtay murtad cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu qoraalkiisa ku tilmaamay inuu soo dhow yahay burburka kooxda riddada wuxuuna qoraalkiisa ku sheegay in ashraf khaani isagoo ka taliya afghanistan ciidan shisheeye oo fara badan iyo maleeshiyaad rabeel ahna haysta uu ku horburburay mujaahidiinta iyo imaarada islaamiga hadalka murtadkaani wuxuu imaanayaa xilli kooxda riddada ee uu majraha u hayo gurgurta ee weerar shareecada dirar ah ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ee lagu maamulo shareecada islaamka iyadoo isku halaynaysa maleeshiyaadka gaalada carbisteenna iyo ciidamada shisheeye ee dalka ku suganna balse waxay la kulantay waxay filaysay wax ka duwana ciidamada mujaahidiinta ayaana jilib ku aastay gulufkii riddada ah darbaaxooyin iyo guuldarrooyin aan kasoo kabasho lahayn dhabar ku saariyey iyadoo awooddii uu madaxa riddada ku faanayay bulooyinkiisii ugu horreysay ee madaxtinimada riddada ay noqotay hal bacad lagu lisay kadib markii ay mujaahidiintu maleeshiyaadkii iyo saraakiishii uu furimaha dagaalka ku soo daabulay ay ka dhigeen wax la dilay waxay nolosha ku qabteen iyagoo cabaadaya iyo kuwo fagaaraha ka fiigay iyagoo jahwareersan maasanid marwan kooxaha sunniyiinta suuriya ayaa gudaha u galay magaalada xalab iyaga oona dhanka kale la wareegay deegaano istaraatiiji ah warkaas waxaa inoo haya walaalkeen nuur cali warsame abuushayba wararka naga soo gaaraya dalka suuriya ayaa sheegaya in kooxaha sunniga waddankaasi ay si xiriir ah u wadaan howlgalkaay ugu magacdireen raddul cudwaan oo ay ku xiraynayaan magaalooyinka iyo deegaanada ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka nidaamka nusayrga iyo maleeshiyaadka shiicada maalintii shalay oo jimco ahayd ayay ku guulaysteen inay galaan xaafado ka tirsan magaalada istaraatiijiga ah ee xalab waxaana ka socda dagaallo aad u qaraar kooxaha mucaaradka ayaana magaaladaasi kaga taqadumay dhowr jiho warbaahinta maxalliga ah iyo tan caalamiga ah ayaa soo warinaya in maleeshiyaadka al asad la wareegeen laba kuliyadood oo militari iyo toddoba xaafadoo ka mid ah magaalada xalab maleeshiyaadka nusayriga ah iyo xulafadooda ayaa u taagla iska dafcinta duulaanka culus ee lagu soo qaaday waxayna keliya ku soo horeen duqaymo ay fulinayaan diyaaradaha dagaalka dowladda ruushka maalintii saddexaad oo xiriir ah ayay sidaanoo kale kooxaha sunniga waxay gacanta ku hayaan waddada dawliga ah ee m shan oo isku xirta xalab iyo magaalada caasimadda ee dimashik waxayna sidoo kale isku xirtaa gobollada ximis iyo idlib dhanka kale gobolka idlib ee waqooyiga dalka suuriya waxaa isagana ka socda dagaallo aad u xooggan oo mucaaradka sunniga ah ay kula wareegeen magaalada istiraatiijiga ah ee saraaqib in ka badan toddobaatan deegaano iyo magaalooyin ah ayay xoreeyeen kooxaha mucaaradka saddexdii maalin ee lasoo dhaafay kuwaasoo masax ahaan gaaraya shan boqol iyo konton kilomitr oo iskuweer ah maasanid abuushayba in ka badan toban ruux ayaa ku dhintay dhulgo xooggan oo ka dhacay dalka uganda yaasir maxamed ayaa warkaas inoo haya wararka ka imaanaya dalka uganda ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay uu halkaasi ka dhacay dhulgo xooggan oo ay dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen dad koruu dhaafaya boqol ruux iyadoona sidoo kale ay ku burbureen dhismayaal fara badan shan iyo toban qof ayaa ku dhimatay dhulgo-ani ka dhacay dalka uganda waxaana sidoo kale ku dhaawacmay tiro ku dhow boqol kale dhulgo-ani ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay degmada la yidhaahdo bulambuli oo qiyaastii saddex boqol oo kilomitir bari kaga beegan magaalada kambaala ee caasimada dalkaasi ugandha rooba mahigaan ah oo saacadihii lasoo dhaafay ka da-ay aaggaasi ayaa keenay inuu dhulku go-o waxaana halkaasi ku burburay ilaa iyo afartan guri waxaa warbaahinta la hadlay oo xogta dhulgo-ani u xaqiijiyey xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo booliiska waddankaasi
maasanid akhoon ayaasir munaasabad lagu sagootinayay dufcad ka qalin jabisay machadka al anwaar ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe warkaas waxaa inoo hayaa walaalkeen cusmaan dhoobow al anwaar waa dugsiga hoose iyo dhexe ee degmada jilib wuxuuna magaalada ka furan yahay muddo dheer sidoo kale waxaa horay waxbarashada dugsiga sare ugu gudbay boqolaal arday ah dhowaan xaflad ay marxaladda asaasiga ah ee dugsiga hoose kaga gudbayeen arday fara badan ayaa lagu qabtay xarunta iskuulka waxaana kasoo qaybgalay waalidiin maamulka islaamiga ah ee degmada jilib macalimiinta iyo ardayda iskuulka oo la siinayay shahaadooyin ugu horeyn maamulaha iskuulka alanwaar ayaa ka waramay ujeedada xafladda iskuulka alanwaar ee dafcadii shanaad ayaan maraynaa oo dugsi hoose dhammaysay oo u qalan bedelatay mutawasit iskuulka alanwaar waa iskuul lacag la-aan wax lagu baranaayo ardaydii noo qalan jibisay dhammaan waxaan leenahay jazaakum allahu khayran waalidiinka oo ayaga saas oo kale ugu samray ugu dhabar adeegay waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran ardayda dhammaan magaaladan jilib ku nool waxaanu leenahay ha ka faa'iidaysteen waxbarashadaas insha allahu tacaala qaar ka mida ardayda ayaa xafladda ku soo bandhigay waxyaabihii ay ku barteen madarasada alanwaar marxaban biduyuufi alkiraam min alwaalidiina walwaalidaat min almudaraa'i waalasatida marxaban bilmas-uuliyiina waalculamaa marxaban biاlطulaabi waaلطaalibaat مرحبا بكل من سمع فأجاب وحضر مرحبا بصدر رحب وقلب محب فها نحن اليوم في حفل تخرجنا من الابتدائية إلى الإعدادية أود أن أذكركم يا معشر الطلاب الأعزاء أن غدا ينطلق الأمل ويبدأ العمل لأننا نبني الحاضر لمستقبل مشرق ونبذل الجهد لتحصيل نتائج أبهى وأجمل aqoontu waxay ka mid tahay waxyaabaha ka qayb qaata horumarka bulshooyinka sidaa aawadeed ayaan in badan isku howlanayn raadinta goob waxbarasho oo ka madax bannaan hay-ad gaaleedka marin habaabiya dhalaanka iyo dhalinta soomaaliyeed nasiib wanaag waxaan qayb ka noqonay arda wax ka barata dugsiga hoose dhexe ee alanwaar kama marnayn waalidiinta oo dhankooda soo dhoweeyey heerka waxbarasho ee carruurtooda macallimiinta alanwaar ee dugsiga hoose dhexe inoo sameeyey iyo xarib shabaab mujaahidiin oo lacag la'aanta aad baan ugu mahad celinaynaa wakhtigooday noo hureen ilmaheennay wax barayaan waxay naga mudan yihiin inaan u ducayno allah subxaana wa tacaala inuu ilmahooda u barakeeyo khayrka waafajiyo ugu dambeyn waxaa abaalmarino la siiyey ardaydii kaalima hore ka galay imtixaankii ay kaga gudbayeen dugsiga hoose waxaa si gaara loo maamusi doonaa dadka galay kaalmaha koowaad iyo labaad iyo saddexaad kaalintii koowaad qofkii galay oo ah ardayadda loo yaqaano shaymaa yaasir waxayna mutaysatay sidoo kale abaalmarin ardayga kaalinta labaad galay waa maa'ida ramadaan maxamed waxay leedahay iyadana abaalmarin ayay mutaysatay ardayga kaalinta saddexaad galay waa ayman cabdinaasir iskuulka alanwaar oo ah goob ay ardaydu ku dhigtaan lacag la'aan ayaa ah goob waxbarasho oo tayadeedu sarrayso iyadoona maamulka sare ee madarasadu ay bulshada ku wargeliyaan in ay carruurtooda keensadaan iskuulka waxaana markay ardaydu ka gudbaan dugsiga dhexe ay u wareegaan dugsiga sare ee alhijra xaruntiisa magaalada jilib mahadsanid walaalka cusmaan ku dhowaad boqol ruux oo isugu jirta rag iyo dumar ayaa ka faa'iidaystay olole lagula dagaalamayo jahliga oo maktabka dacwada wilaayada jubbada hoose ka sameeyey degmada kamsuuma ee wilaayadaas walaalkeen bashiir abu ayman ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya inay alfosdhowey naanun kordhow alif lagu reeb anzalnaahu an alif kordhowee nuun lagu reeb waxbarashadu waa shay qaali ah oo ka tarajumaysa ummad weliba mansiladeeda tii xil iska saartana ay ku liibaanto middii dayacdana ay ku hoogto sidaa darteed diinta islaamka waxay muhiimad gaaraha siisay waxbarashada ruuxii waxbartaana waxay ka darajo saraysiisay kan aan waxba baran maadaama darajadaasay diinteenna ka joogto tacliinta waxay maamulada islaamigaha ee hagaha iyo hoggaanka ka dhigtay shareecada islaamka horaan iyo haddaba xil gaara iska saareen sidii loola dagaalami lahaa jahliga ummaddana loogu saari lahaa iftiinka cilmiga غبار الجهل قد نفضوا وفي درب المنى نهضوا وفكرة عزهم رفضوا فكانوا في صروح مكين فوارث للعلا ساروا لنيل مناهم اختاروا بقرآن الهدى صاروا أناس العلم sidaa darteed maamulada wilaayaadka islaamigaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka herigelisay wilaayaadka dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxay u istaageen sidii wax loo bari lahaa ummadda soomaaliyeed makaatiibta hoggaanka u haya howlahaasina waa makaatiibta tarbiyada iyo tacliinta iyo midka dacwada inay alfosdhowey naanun kordhow alif lagu reeb anzalnaahu an alif kordhowee nuun lagu reeb zalnaahu zalzaal kordhowee laam lagu reeb naahu naanun kordhowee alif lagu reeb haalaa gode fii leylati alqadri fii faalosdhowee yaa lagu reeb leylati leylaam kordhowee yaa lagu reeb
halkani waa degmada kamsuume ee wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose waa madaariis iyo maraakiis ay wax ku bartaan dadka waaweyn oo rag iyo dumar isugu jira si gaara akhriska iyo qoraalka oo ah tiirka koowaad ee waxbarashada iyo halka uu bani aadamku ka ambaqaado tacliinta si kor loogu qaado nisbada bulshada ee wax qori kara waxna akhrin karta wuxuu maktabka dacwada uu qaaday ololo xoogan oo lagula dagaalamayo umminimada ololahaas oo socday muddo lix bil ayaa waxaa allaha fadligii lagu guulaystay in lagu soo saaro ku dhowaad boqol ruux oo wax qori kara waxna akhrin kara marka aad u kuurgasho xaaladaha waxbarasho ee ka jirta kamsuuma waxaa kuu soo baxaya dadaalka mira dhalka ah ee uu bixinayo maktabka dacwada waxaa magaaladan ka furan madaariis aad u fara badan oo ay wax ku bartaan boqolaal rag iyo dumar ah intii aan ku guda jirnay diyaarinta warbixintan madaariista ay wax ku bartaan dumarka ee aan booqanay waxaa ka mid ah maraakiista umulmu'miniin caaisha radiallaahu canha iyo markaska sumaya maalmaha sabti ilaa iyo arbaco laga soo bilaabo laba iyo tobanka saac ee subaxnimo ilaa qoraxda ay ka dhacdo waxaa maraakiista isku bedbedela dumarka qaybahooda kala duwan iyadoona ay heegan u yihiin ducaad ka tirsan maktabka dacwada ee ka howlgala degmadaasi dhowaan waxaan la kulannay qaar ka mid ah dumarkii wax la baray muddadii lixdii bil ee u dambeysay kuwaas oo soo bandhigay qayb ka mid ah juhdigii la geliyey anugu un ana gabdhah wilaayada jubbada hoose degmada kamsuuma magacii farxiyo mukhtaar cumar muuse bismillah maga ilaahay ka bilaaban araxmaan alihii naariis guud nahareysidii araxiim alihii midgaar nahareysidii alamtara ma ogtahay kayfa sidii facala yeel rabbuka rabbigaaga biasxaabi ilfiil asxaabtii madoodi calam najcal wuxuu lagu yeelay kaydahum tabartooda fii tadliilin mid dhuntay wa arsala wuxuu loo soo diray calayhim dushooda tayran shimbiro abaabiilan qoxqox qul ahingaada barane qul acuudu qul qaaf laa goday laan laga reb acuudu aa alif korey uudu cuuceen laa goday waa laga reb dugdee laa gode birabbi bibaalo dhawey rabbi raaraa la korey dibaalos dhawey alnaasi al alif korey laan lagu reb naasi naanuun la korey alif koreb naasi sisiin loos dhawey alxamdulilaah qur-aanka waxaan ka soo bilaabnay alifkaa noogala bilaabay haddana waxaan marahaynaa wanaasicaad ilaah baa ku mahadsan macallimiintay waxna bareen kheyr allaha siiyo dadaalkaasuu maktabka dacwada ku bixinayo dumarka muslimaadka waxaa dhanka kala barbar socda mid kale oo isagana lagu kobcinayo aqoonta ragga ku dhaqan degmada kamsuuma kuwaasoo iyagana loo furay madaariis ay ka mid yihiin fatxuraxmaan al nuur iyo madarasada alhuda waxaan marayaa qur'aanka waleyli ayaan marayaa anigoo kusoo bilaabay alifka da-deyna ay tahay afartan iyo toddoba sano ayaan jiraa insha allahu tacaala waxba hadaaye ma ogeen haddii qur'aanka qadadii oonan fahamsinaay maxad ilaaha iskale ka soka ee waxaanu ducaynaynaa walaayada aynu soo kubcisay intaanu soo gaarsiisay macalimiintii ooy juhdigan naga bixiyeen ayaanu ducaynaynaa insha allahu tacaalaa waxbaynu fahamsiiyeen walaalahayna anoo ah haaruun cabdulaahi abuukar dacdii eta konton iyo toddoba sana jir dugsiga may sakabiiri madarasadan bishii soonfur iyo sakabiiri haddana may marooye lam yakun iyo marooye intaas walse baradaay macalimiinta ilaahay ciza allah ka siiyo walni bareena alxamdulilah sifay walan barani وللقرآن مرجعهم ومفتاح العلا معهم waa qayb ka mid ah dadaalada waxbarasho ee uu bixinayo maktabka dacwada si loo helo ummad allaheeda ku caabuda aqoon gaartana asaageeda maadaama waxbarashadu ay tahay tiirka ay ku taanaadaan ummadaha kuna dulloobaan ka tegideeda بعزم فيه ليس يلي غبار الجهل قد نفضوا وفي درب wafdi ballaaran oo uu hogaaminayay suldaanka guud ee beesha hadame ayaa lagu soo dhoweeyey deegaanka garas weyne ee wilaayada bakool cabdilqani maxamed ayaa warkaasi noo haya
sawaxanka iyo takbiirta aad maqlaysaan waa bulshada ku dhaqan magaalada garasweyne ee wilaayada bakool oo isugu jira culimo waxgarad dhallinyaro dumar iyo caruur kuwaas oo bannaanka iyo waddooyinka magaalada isugu soo baxay si ay u soo dhoweeyaan suldaanka guud ee beesha hadame kadib markii uu halkaasi booqasho ku tagay muddo saacado ah oo ay socdeen dabaaldegyada ayaa wafdiga uu hogaaminayay suldaanka waxaa loo gudbiyey halkii loo igmaday in lagu martiqaado waxaana kulankii dhacay kalimaad ka jeediyey qaar ka mid ah garadka iyo culimada magaalada naqiibkii qusubaay reer hadama lahaandooradii iyo hadhowaayana maylana hadhowaaw eeda meelikiinjeeriinkoyti dadkii ilaa baay i boqolka koy odayaalshoo le naqiibshoo le culmadiioo le akhyaartiioo le dhammaantiio unoonshishal dhaafana hadhowaada eeda la siinjeeri naqiibkii lahaqobadii haddii un aanee reer garaswiina eeda anka farahani raallikaana diyaara angana ini wali tabartaayna ee la shaqayna iyo diyaar angana usuul ilaahay wali weydiyaane ini amrijay ilaahay imbarakaay مبيلة الهضام تنقسم الأكرى والأولير عند الناس كما تعلمون فتنزل في الباي والبكول جهادهم مع الإسلام مأمون سكانهم الخاص حضور الهضم ففتح نرجوه ولو طال الزمان بلدهم الثاني رب نور الأنصار مملوءة المجاهدين الناصرين ثالثهم بلدات بردح لا جامعة الشيوخ والمعلمين
ugu dambeyn suldaanka cusub ee beesha hadame ayaa dhankiisa kelimad ka jeediyey kulanka wuxuuna si weyn u bogaadiyey garab istaagga iyo soo dhoweynta ay u muujiyeen bulsho weynta ansaarta ah ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahad iskule mahadi kadib runtii eedi eeda ang mahadsantin shaqsaga kiikay hamiin afarsaa i dhowr daqiiqeete ano iday bariigalana dirow hiraabta hadam ilaha ku maga dhowo doona galbeeka jarta hunduri yalahayki maha ka fikirna maha ka hisaabtanna adina qeyb hadama nagadaasa maha ka hisaabtamaana markilaha een bandhakay li'in weereylaha een bandhaki walbuurti gaaflahay dumiyaaska aali maana mayb waaha marki aan fiiri oo juhudi dadki aan isla fadhiini tummug maalmoo taqriiban dad miilka haraysanaay waagli goofadee ulmile odayaalle mayb waaha dad ogoonyaha waay arag iska dhajarange oo una kuwara sugaanin wejiga adaleha ka gobadi li'eri mayb waaha wejijoosku deda waaye ogolaada runtii madaan ogolaaday aan oo kal kala oobsadaa ayaa ogolaaday maana waa ka bariyaay mayb waa isa adinla rooga mayba aragahaaye ilaahay subxaana wa tacaalaana ka mahadsinyaa murugdani hayti may oo qaaday soo dhoweynta o dadka haydhowaayahaayan maana ilaahay subxaana wa tacaala may weydiisadaane tiniska koyna waaba niskoynana tinin dhamaastirin ilaahay ka weelam waxaa horay booqasho ceenkan ah uu ku tagay suldaan maxamed xasan bunow degmada rabdhuure iyadoona halkaasi ay ka dhacday soo dhowaan aan horay loo arag mahadsanid cabdilqani xirfadleyda ku dhaqan degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa ka faa'iidaystay dowrad diini ah oo u soo gabagabeeyey maamulka islaamiga ee degmadaas walaalkan cabdulwahaab bukhaari ayaa warkaas inoo haya dowradan oo socotay muddo saddex maalmood ah ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe u soo xiray xirfadlayaasha degmada bu'aale kuwaasoo isugu jira dhammaan dadka xirfadaha kala duwan uga shaqaysta suuqyada magaalada muddadii ay socotay dowradan ayaa lagu qaatay duruus kala duwan oo ay ka mid yihiin hagaajinta salaada fadliga barashada cilmiga ku dhaqanka dabeecadda wanaagsan iyo ciwaano kale oo u wada muhiimsan ardaydii dowrada loo qabtay fadhigii ugu dambeeyey ee lagu soo xirayay dowradaas ayaa qaar ka mid ah ka faa'iidaystayaashii dowradan la hadleen idaacadda islaamiga ah ee alandulus dowrada iyada ah waxaan ku qaadanay tasxiixu salaad iktisaalu lxalaal walwalaa'a walbaraa fadlu alcilmi xusnu lkhuluqi aljihaadu fii sabiili illaah asidqu waalaamaana tasxiixu alfaatixa altowbatu walistigfaar altaxdiiru can keyd alicdaal alistiqaama waxaan ka socon ka hadlayaa anigoo dalaalka magaalada bu'aale odaygiisa ah murqumaalkana ka mid ah waxaan dowro ku qaadanay masaajidka dhexe muddo lix beri ah khayr badan baan ka faa'iidnay ilaahay waa aada ugu mahadsan kasokow maamulka islaamiga ee walaayada intaas noo soo fikirtay noogu soo celcelisay muddooyin baan dowrooyin badan baa masaajidkan ku qaadanay maanta dowrada aan qaadanay dowro la mid a welina ma soo marin alxamdulilaah annagana allah nagu anfaco intiina siisayna ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo waxaan codsanaynaa middan iyo mid lamid ah in maalin walba naloogu soo celceliyo ilaahay ha ku mahadsan waxaan ka faa'iidnay wax badan adduunya aan qarna anfacay hadda adduunya raadinaynan waatan anale waddadan mara haddaad aanqar raadinaysaan waddadan mara ilaahi ha ku mahadsan walaayadiina soo qalqaalis dowladan ayaa ku mahadsan bacabdulaahi maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ayaa dhowaan dowro noocan oo kalea u soo xiray inta badan haweenka ku dhaqan degmada bu'aale waana qayb ka mid ah howlaha bulshada uu u hayo maamulkooda mahadsanid bukhaari ugu dambayntiina macadka qordoba faraciisa degmada ceelbuur ee wilaayada galgaduud ayaa sagootiyey dufcad cusub oo ka qalin jabisay faracaas walaalkeen marwaan maxamed ayaa mar kale faahfaahinta warkaas inoo eegaya ardaydan qaalinjabinayso waalidiin baa soo barbaarshay macalimiin baa ku dadaalay waa qalinjabinta dufcada siddeed iyo tobanaad oo ka mid ah ardayda macadka qurduba xaruntiisa dhexe degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda xafladda heerkeedu sarreeyey oo lagu sagootinayo dufcadani ayaa ka dhacday gudaha xarunta macadka ee ceelbuura waxaana ka soo qaybgalay martisharaf kala duwan ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay maamulaha macadka qurduba oo ka warbixiyey muddadii ay dufcadani dheganaysay macadka maanta waxaan u fadhinnaa xafladda qalinjabinta dufcada sideed iyo tobanaad oo ka qalin jabinayda macadka qurduba annaga xarunteena markaan joogno ceelbuur waa dufcadii sagaalaad dufcadaani muddo shan sano ah ayay waxay ku soo rabaadayeen macadka shantaas sana waxay baranayeen cilmi sharci iyo cilmi maadi ah waxayna u baranayeen inay ku anfacaan nafsadooda dadkooda kuna difaacaan diintooda intaasi kadib waxaa goobta bandhig cilmiyeed ka sameeyey ardayda macadka qurduba kaasoo soo jiitay dadweynihi xafladda ka soo qayb galay
ضيوفنا الأعزاء من دواعي الغبضة والسرور ومن دواعي البهجة والحبور أن معهدنا يودع اليوم دفعة مجيدة دفعة من دفعات المعهد الممتدة كوكبة تخرجت من هذا المعهد المنير بعدما أتمت مسيرتها العلمية وحققت نجاحا باهرا هذه هي الدفعة الثامن عشر المتخرجة من هذا المعهد الجليل أيها الأحباب حق علينا الفراق لكن في القلب حنين إلى الرفاق وجل ما أتمنى اليوم أن يكون لنا اجتماع بعد هذا الفراق وفي الختام لا تقولي لي وداعا أنا لا أهوى الوداع لا تقولوا قد رحلنا رحلة دون انقضاء قد أتيت اليوم أرجو اجتماعا فاجتماع لا تقولوا انتهينا علمنا اليوم السراب hambalyo hambalyo hambalyo maanta waa maalinagu weyno mannad iyo mahadin intaba mawleheena naga muutaystay macahad weeyo milyan deeqa qiima iyo qaayamuudan martabad saarowno jooga macahadkeenan qurdubo macahadkeenan qurdubo ugu dambeyntii ugaas cabdulaahi daahir axmed oo goobjoog ahaa munaasabadda ayaa halkaasi kula dardaarmay ardayda qalin jabisay maanta laga bilaabo waxaad tihiin macallimiin saas ula socda inaad dad waxbartaana idiin soo baxday laakiin waxaan kula dardaarmaa inaad cilmigiinnii sidiinna aad u haysaan oo aadan la mid noqonnina qof aan wax oqoonin waxaa weeye haddaad adoo wax yaqaanno dadku sow yeela aad wax ka yeesho aan wax oqoonin dhibaatay leedahay marka waxaan kula dardaarmaa sidaas macahadka qurduba ayaa ka mid ah macaahidda islaamiga ah ee ka furan wilaayaadka islaamiga ah ee lagu maamulo shareecada islaamka wuxuuna macadkaana xarumo fara badan ku leeyahay wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda aad buu u mahadsan yahay warbixintaas aad dhegaysateen ee walaalkeen marwaan ayaa warkeenii subaxnimo ee saaka u dambeysay tanii kulantideena dambe war ka lamida intaanu ku kulmi doona dhegeystayaal sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almowlaa wa nicma annasiir